أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ciid mubaarak taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dadka muslimiinta ah u dirtay hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul adxa kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaad dhegaysan doontaan kelimad muhiim ah oo uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage sidoo kale barnaamijka intiisa badan waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa sida wilayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya looga diyaargaroobayo munaasabadda ciidda wariyayaasheenna oo fagaarayaasha inooga soo tabinaya sida bulshada muslimka ah u soo dhoweynayso munaasabadda ciidul adxa dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale waxaannu idin leenahay ciid mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix al acmaal xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka muslimiinta ah u dirtay hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul adxa kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri haddaba waxaad kusoo dhowaataan kelimad muhiim ah oo uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage xafidahullah
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذنا الله منها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون waxaan halkan salaan hambalyo iyo tahniyad ku aadan munaasabadda ciidul adxaa ee sannadka kun afar boqol afartan toddobo uga soo gudbinaya guud ahaan ummadda muslimka ah meel walba oo ay joogaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed waxaan si gaar ah halkan uga salaamayaa mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah subxaanahu wa tacaala ee hor taagan dooyaanka iyo kufriga caalamiga ah iyo dawaaqiidda ku amartaagalaynaysa dhulalka islaamka meel kasta oo uu adduunka kaga yaallo faqriga ay ku jiraan waxaan si gooniya ugu hambalyaynayaa oo aan u bogaadinayaa mujaahidiinta ka dagaalamaya dalalka saaxilka iyo saxaraha ee galbeedka afrika kuwaasoo jebiyey xayndaabkii iyo xuduud beeneedyadii la kala dhex dhigay muslimiinta caalamka guud ahaan gaar ahaan muslimiinta galbeedka afrika xaqiiqadii waxay jebiyeen difaac adag oo cadowga muslimiinta u suuro geliyey inay qabsadaan muslimiinta gumaadaanna in badan oo muslimiin abriye ah iyadoo ay fiirsanayaan walaalahoodii kale ee muslimiintaha xuduudahan iyo xayndaabyada daraaddood sida wixii ka dhacay falastiin iyadoo ay ku hareeraysan yihiin malaayiin muslimiina waxaan ku leenahay walaalahee nusratulislaam waalmuslimiin hanii'an lakum wa baaraka allaahu jihaadakum waistishhaadakum guulaha aad gaarteen allah subxaanahu wa tacaala ha idiin barakeeyo horeyna ugu sii socda xoraynta dhulalka muslimiinta waxaan kaloo halkan uga hambalyaynayaa walaalaheenna ansaaru shariica ee ka jihaada jasiiratulcarab iyo jamaaco kasta oo u dagaalamaysa koryeelka kelmadda allah waxaan walaalahay dhammaantood ku leenahay hadday gaaladu waddamadeenna xuduudda u samaysay quluubteenna xuduud uma samayn karto innagoo halkan joogna waxaan ku farxaynaa guusha iyo nasriga allah subxaanahu wa tacaala uu idin siiyey waxaan allah subxaanah wa tacaala ka baryaynaa inuu annaga iyo idinka iyo mujaahidiinta u dagaalamaya koryeelka kelimadda allah meel kastoy ka dagaalamayaanba inuu nasrigiisa noo taam yeelo aanba kala fogaanee waa inaan quluubta ka midaysnaannaa aysanana saamaynin xuduudda gaaladuna kala dhex dhigtay qowmiyadda jinsiyada iyo wax kasta oona kala qoqobaya kana hor tagno cid walba oo u sacyinaysa inay muslimiintu sidaan u sii kala qoqobnaadaan xuduudaha ay gaaladuna kala dhex dhigtayna ay sii jiraan kana hormarinnaa walaalnimada islaamka walaalnimo kasta oo aan islaamnimo ku dhisnayn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innama almu'minuuna ikhwa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi wa kunuu cibaad allahi ikhwaana almuslimu akhulmuslim laa yadlimuhu walaa yakhduluh walaa yaxqiruhu attaqwa haahunaa wa yushiru ilaa satrii halaata maraat bixasbi imri'i min ashari an yaxqira akhaahu almuslim kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamu damuhu wa maaluhu wa cirduh waxaan si gaar ah weliba ugu sii hambalyaynayaa haliyeeyada islaamka ee ribaadka kaga jira dhulka ballaaran ee ishaysta min xadbeenaadka laamu ilaa xeebaha bari iyo buuraha sanaag kuwaas oo jihaadkooda iyo ribaadkooda lagu helay amniga nabadgelyada iyo nacawda ay ku ciidayaan malaayiin muslimiin ah oo ku nool deegaanada lagu maamulo shareecada allah subxaanahu wa tacaala ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya walaalayaal idinka iyo qoysaskiinnaba waxaan idin leenahay taqabal allaahu mina wa minkum saalixa alacmaal allah sannadkan midkiisa xiga hanagu gaarsiiyo caafimaad cisi cimrisan iyo cadowga allah oo aanu ka guulaysannay waxaan guud ahaan dadka muslimiinta ku boorinaynaa in laga faa'iidaysto maalmahan fadliga badan lagu dadaalo acmaasha shareecadu bogaadisay la raaco tawjiihaadka diintu fartay la wanaajiyo gowraca la xidhiiriyo qaraabada sidoo kalena la caawiyo qoysaska tabaalaysan gaar ahaan dadka soo kabanaya ee ay abaaruhu saameeyeen qaala allahu tabaaraka wa tacaala innaa acdaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar wa qaala anabiyu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma alcamalu fii ayaami alcashr afdala min alcamali fii haadihi qaaluu wala aljihaad qaala wala aljihaad ilaa rajulun kharaja yukhaadiru binafsihi wa maalih falam yarjic bishay rawaahu albukhaariyu dhanka kale waxaan tacsi dareen iyo walaalnimo leh u diraynaa ehelada ay ka baxeen dadkii maatida ahaa ee ay maraykanka iyo maleeshiyaadka murtasiqada ah ku xasuuqeen deegaanka kaamjaroon oo hoos taga magaalada kismaayo dabayaaqadii toddobaadkii lasoo dhaafay taariikhda hijruna ay ahayday afarta bisha dilxija kun afar boqol afartan toddobo iyo eheladii sidoo kale ay cadowgaasi ku xasuuqeen degmada buuq aqable oo ka tirsan gobolka hiiraan isla bishan dilxijo sideeddeedii kaamjaroon waxaa duulaan ku tegey calooshushaqaystayaasha murtadiinta ah oo ay kor kala socdaan diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka maleeshiyaadkii lugta ahaa ayaana xasuuq ugu dhaqaaqay qoys abriye ah oo iskugu jira carruur haween iyo waayeel goobta ay xasuuqan ka geysteen waa meel baadiye ah ma aan xero milateri mana aha meel aag dagaal ah oo ay laba ciidan isku hor fadhiyaan ama ku dagaalamayeen diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa sahmiyey qoyskan xoolodhaqatada ah oo deggan meel baadiye ah kadibna waxay ku soo hageen maleeshiyaadka murtadiinta ah halkaas waxaa lagu xasuuqay shacab ay ugu weyn tahay ayayo shan iyo sagaashan jir ah wiilkeedii oo ahaa aabbihii qoyska xaaskiisii iyo carruurtii ay dhaleen waxaa kale oo la gumaaday xoolihii ay dhaqanayeen buuq aqablana waxaa reer abriye ah oo gurigoodii hurda madaafiic arxandarra ah la dhacay diyaaradaha maraykanka halkaana waxaa allah subxaana wa tacaala ku doortay aabbihii reerka oo ahaa wadaad mu'adim ah kana adibi jira masaajid ka mida masaajidda magaalada iyo gabar uu dhalay oo shan iyo toban jir ah waxaana ku dhaawacmay hooyadii reerka iyo wiil saddexiyo toban jir ah waa dhaqan lagu yaqaano maraykanka iyo dabadhiilifadiisa dhacdooyin noocan oo kale ahna horay ayay uga geysteen qaybo badan oo dalka ka mid ah sida ka dhacday deegaanada bariire jambaluul gamboole ceel la helay iyo wixii la mida waa dhacdo mar kale cid walba u caddaynaysa in maraykanka iyo murtasaqadiisu ay cadow u arkaan qof kasta oo muslim ah oo tawxiidsanaya allahna subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istadaacuu ciidan waxay allah fadligiis ku soo aaday iyadoo uu allah subxaanah wa tacaalaa naga sabata bixiyey jiilaalkii kululaa iyo abaartii basanbaaska lahayd ee saamaysay dadka iyo duunyadaba markii raxmaddii rabbi subxaanah wa tacaala dusheenna ku hortay hanfidii iyo haraadkiina uu allah subxaanah wa tacaala naga dulqaaday allah subxaanah wa tacaala wuxuu naga mudan yahay inaan uga mahad celinno oon uga shukrino galladdaas weyn ee allah subxaanah wa tacaala inoo galay kuna xamdinno mar walba waxaa sidoo kale nala gudboon in allah subxaanah wa tacaala si dhab ah ugu toobad keenno kana fogaanno dunuubta iyo macaasida naga xarimaysa inaan helno naxariista iyo raxmadda allah subxaanah wa tacaala sidoo kale waa inaan u degdegnaa daacada rabbi iyo wax waliba oo aan ku gaari karno raalli ahaanshihiisa iyo barakaadkiisa allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil asamaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaat wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara wa qaala tacaala waan low istaqaamuu cala adariiqati laasqaynaahum maa'an hadaqa wa qaala tacaala walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun haddii aan la imaanno iimaan dhab ah ku toosnaanno dhabbaha saxan ee uu allah subxaanah wa tacaala na faray towbad khaalisana quluubteenna allah subxaanah wa tacaala uu ka daalacdo allah wuxuu noo ballanqaaday inuu noo furayo barakaadkiisa oo uuna siinayo roobab iyo raxmad isdaba joog ah beeruhuna barwaaqo noqonayaan xooluhuna baad iyo biyo ku helayaan waxaa sidaas aawgeed waajib nagu ah inaan ku dadaalno wax waliba oo khayr iyo daaco rabbi ah oo noo joogtaynaya nicmooyinka kana fogaanno wax waliba oo keenaya carada allah subxaanah wa tacaala iyo ciqaabtiisa dadka soomaaliyeed dhammaantood si gaar ah bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga waxaan ku boorinaynaa inay ka faa'idaystaan roobabka guga ee ka curtay dalka oo idil una kacaan tacabka beeraha dhaqashada xoolaha iyo sidii loo xoojin lahaa wax soo saarka gudaha dalka si loo gaaro isku-filaansho buuxda colaadda ka taagan bariga dhexe ee saamaysay dunida oo dhan waxay bixinaysaa calaamadona dareensiinaya ahmiyadda ay xilligan leedahay sugnaanta cuntada iyo inaan ka fakarno sidii loo gaari lahaa isku-filaansho gudaha ah ugana maarmi lahayn raashinka iyo cuntooyinka quturdaruuriga ah ee aan weli ka soo dhoofsanno suuqyada caalamka tirakoobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay tilmaamayaan in waxa ugu badan ee dibadda nooga yimaadaa ay yihiin cuntooyinka iyo raashinka qutuldaruuriga ah burka bariiska baastada iyo sonkorta kuwaas oo qiimahooda lagu qiyaasay in ka badan hal bilyan oo doolar sannadkii taas oo runtii suurad guud ka bixinaysa sida uu dalkani weli ugu tiirsan yahay waxa ay noo soo dhoofiyaan beeralayda hindiya shiinaha turkiga kenya iyo baraaziil taasoo bidhaaminaysa sida uu ugu nugul yahay saamaynta xiisadaha colaadeed ee ka taagan dunida annagoo arrintaas ka duulayna waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada aqoon-yahanada iyo waxgaradka ummadda soomaaliyeed in laga wada tashto laga baaraandego lagana gaashaanto isbeddelada ka jira caalamka lana sameeyo iskaashi dhab ah oo looga faa'iidaysan karo khayraadka rabbaaniga ah ee uu allah subxaana wa tacaala na siiyey ee isugu jira dhulbeereedka webiyada badaha ceelasha qorraxda dabaysha iyo xoolaha la dhaqdo ee uu dalku hodanka ku yahay fursaddan awgeed waxaan halkan baaq uga diraynaa ganacsada soomaaliyeed ee uu barakiciyey xasan gurguurte kuwa albaabada u xiray goobahooda ee dalka isaga cararay iyo kuwa hadda qorshaynaya inay waddanka isaga huleelaan waxaan leenahay haddii aad suuqyadii waaweynaa ee dalka ka weyseen goob aamin ah oo aad hantidiinna ku maalgashataan naftiinna iyo xoolihiinnana kala cararteen xasan xaraashe waxaan idinku soo dhowaynaynaa inaad maal gashataan welayaadka islaamiga kana faa'iidaysataan fursadaha ka bannaan dhulbeeraadka dihiin ee dalku leeyahay iyo webiyada durduraya ee u diyaarsan in laga faa'idaysto soomaaliya waxay leedahay shan milyan oo hegtar oo dhulbeeraad ah oo badankood ku yaalla dhulka ay maraan labada webi ee jubba iyo shabeelle hantida aad kala cararteen tuugada uu xasan gurguurta hoggaamiyaha u yahay ha ku tuurina haadaan kale oo baylaha uga dhiginina burcadda iyo qowlaysatada dalalka afrika ee ay khalaalaasuhu halakeeyeen ee la imaada wilayaadka islaamiga ah oo aad ka heli kartaan ganacsi xor ah oo xalaal ah amniga naftiinna iyo hantidiinana lagu ilaalinayo xayndaabka shareecada maamulada wilaayaadkana waxaan kula dardaarmaynaa inay gacmo furan iyo qalbi daacadaha ku soo dhoweeyaan cid kasta oo ka mida muslimiinta oo maal gashanaysa dhulka lagu dhaqo shareecada una fududeeyaan wasaa'ilkay ku gaari karto hadafkeeda maalgashi lana ilaaliyo nafteeda iyo maalkeeda xornimona ay u hesho shaqadeeda waxaan halkan ka bogaadinaynaa dadka soomaaliyeed ee dulmudiidka ah ee hor istaagay dhulboobka xasan murted ee diiday inay gacmaha iska laabtaan ilaa inta ay ka soo gaarayso cagaftii burburinaysay guryaha maatada taas cagsigeedana hubkooda la soo baxay iskana yureeyey dulmiga uu la soo aaday murtadkan dabshaanka ah ee aan saldhiigashada lahayn xasan iyo mooryaantiisu waayey horor ah mana jiro xeer xakamaynaya ama gar ay xayriyaan oo aan xabbad ahayn haddii damiir ama dadnimo wax uun ay u hareen waxaa ku filnaan lahayd intii uu horay u boobay balse waa haamaanhu guri weyn oo waagii dillaacaba u hanqaltaagaya wuxuu dhuunta mariyo iyo wuxuu dhitaysto waxaan idinku boorrinaynaa inaad sii waddaan dagaalka iyo iska caabinta aad kala hortegaysaan mooryaanta soo horkacaysa baldoosarrada lagu burburinayo guryihiinna heeryada ninkii kugu raree hoygii kaa saaray iyo kii kuu hoosaasiyaa waa isla halkiiya haw kala hambaynina dagaal hayirkiiyo tuugga muruqiinna ku difaaca hantidiinna iyo naftiinna ha ka waaban inaad dhulkaaga difaacatid adigoo ka cabsanaya geeri allah subxaana wa tacaala agtiisa kaaga qoray oo maalin aad la kulmayso aadaan ogayn haddii lagu dilo adigoo muslim ah dhulkaaga iyo naftaadan u dagaalamaya waxaad tahay shahiid biidni illaahi tabaaraka wa tacaala can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma qaal samictu nabiya sala allahu caleyh wasalam yaquul man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid rawaahu albukhaariyu haddaad dhibato gooridu kolbay nolosha dhaantaaye dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheragtu xaaraane rag dharbaaxo quuree dugsaday dhaqayadeed maali dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide waxaan aragnaa madaxweyntii murtadiinta ahayd ee ay saliibiyiintu u soo carbiyeen waxa ay ugu yeereen dowladnimada soomaaliya ee loo idmaday inay waddankan ka hirgeliyaan nidaam gaaladu soo camcamisay oo gabay hawshoodii wuxuu dowrkoodu ku soo uruuray xoolaha maatida oo la xayuubsado cadka quureed ee gaalada oo laysku cayrsado iyo xukunka madaxtooyada oo lagu hardamo buuqa hadda taagan ee ka dhashay muddo kororsiga xasan gurguurte iyo diidmada mucaaradka iyo maamul goboleedyada wuxuu mar kale toosh noogu ifinayaa xaqiiqda ah in talada dalka ay gacanta ugu jirto saliibiyiinta maraykanka iyo reer yurub safaaradda maraykanka ee xerada xalane wakiilka midooda yurub iyo xafiiska qaramada midoobey ayaa ah awoodaha rasmiga ah ee majaraha u haya xukunka riddada ee jihaynaya siyaasadda waddanka awaamirtana siinaya dabadhilifyadooda loogu yeero madaxda dowladda soomaaliyeed sidoo kalena saliibiyiintaas ayaa go'aaminaya masiirka maamulka filla soomaaliya xerada xalane ayaa looga yeedhay gurguurte iyo siyaasiyiinta mucaaradka halkaas oo sidii caadada ahaydba mar kale sidii carruurtii loogu soo canaantay markan laguma canaanan oo keliya in laga jaran doono kaalmada loo yaqaanno kabka miisaaniyadda balse waxaa lagu cabsi geliyey inay waddanka oo idil uga tegi doonaan oo ay garabkooda ka bixi doonaan ka dibna ay baylo u noqon doonaan dadkii soomaaliyeed ee ay dakanada ka galeen iyo wiilashooda mujaahidiinta ah mujaahidiintu mar walba way ogaayeen wayna ku celcelin jireen in xukunka rasmiga ah ee maamulada riddada ah uusan dad soomaaliyeed gacanta ugu jirin hadday rabaan murtadiinba ha ahaadaane balse laga soo meeriyo xerada xalane halkaas oo ah meeshii looga yeedhay xasan murted habeenkii ugu horraysay ee la doortay maantana looga yeedhay afar sanne kadib markii uu wakhtigiisii dhammaaday arrintanna waxay noqotay xaqiiq ay si cad ugu baraarugeen shacabka soomaaliyeed oo gartay wejiga dhabta ah ee maamulada riddada ah ee filla soomaaliya waxaan halkan baaq toobaadkeenna mar kale uga diraynaa wiilasha soomaaliyeed ee lagu marin habaabiyey halkudhigyada afka baarkiisa ah ee ay ku hadaaqayaan madaxda iyo hoggaamiyaasha looga arrimiyo xerada xalane waxaan leenahay allah u tooba keena kana soo noqda dembiga aad ku dhacdeen ee gaalnimada ah waxaad ku daba lunteen niman og oo ka dheragsan gaalnimada iyo dabadhifnimada ay ku jiraan balse ku madax adaygaya gaalnimadooda dana gaarana ka dhex raadsaday gaalnimada ay ku dhaceen laakiin waxay idinku soo gabbanayaan waddaniyad iyo daljacayl beena iyadoo xaqiiqdu tahay in weligood uusan qalbigooda ku soo dhicinin inay waddan wax u qabtaan ujeedkoodu waa inay lafihiin xaabo uga dhigtaan dagaalka islaamadiriirka ah ee ay saliibiyiintu kaga jiraan soomaaliya iyadoo aad arkaysaan madaxda iyo saraakiisha nasaarada oo af cad ku sheeganaya inay u dagaalamayaan sida ay soomaaliya uga dhigi lahaayeen dal kirishtaan ah una dumin lahaayeen qalcadaha islaamka waxaan hubaa qof uu arrinkaasi maanta ka qarsoon yahay inuusan jirinin warbixintii ugu dambaysay ee aqalka cad uu sannadkan ka soo saaray istiraatiijiyada dagaalka ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya waxay ku sheegeen inay ku jiraan nooc dagaal oo laga gaashaantay inuu ku dhinto askari maraykan ah taas beddelkeedana la adeegsanayo dhiigga calooshushaqaystayaal ay ka qorteen dalalka ay ka dagaalamayaan sidaas daraaddeed wiilasha soomaaliyeed ee magacyada kala duwan loo bixiyey ee ay u adeegsanayaan kufaarta caddaanka ah ee maraykanka ingiriiska turkiga etoobiya iyo kenya waxaan leenahay ha noqona calooshushaqaystayaasha loo adeegsanayo dagaal lagu difaacayo mabaadida saliibiyada allah u tooba keena dadkiinna iyo diintiinna u soo laabta haddaad tooba keentaan waxaad noqonaysaan walaalaheen haddaad tooba keeni weydaan insha allah waxaad ku bixi doontaan gacmaha mujaahidiinta aakhirana idinka iyo kuwa idinku shaqaysanaya naarta dhexdeeda ayaad isku laacnadi doontaan insha allahu tabaaraka wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wabarasuu lilaahi jamiican faqaala aducafaa'u liladiina istakbaruu liladiina istakbaruu inaa kunna lakum tabcan fahal antum muqnuuna canna min cadaabi illaahi min shay qaaluu low hadaana allahu lhaadaynaakum sawaa'un calayna ajazicna am sabarna ma lana min maxiis wa qaala tacaala ويتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد hadda intay goori goor tahay isaga hara madaxweynta ibliiska u kooraysan ee naarta idinku shubaya xilli khilaaf gaamuray uu ragaadiyey dowladda riddada hawshii loo xil saaray ee ahayday ciribtirka mujaahidiintana ku hungoobeen waxaa bilihii la soo dhaafay isbarbar yaacayay laba xaaladood oo kale ah maraykanka iyo dowladihii yurub oo soo koobay dadaaladii ay ku tabantaabayeen dowladda riddada ah iyo ciidankeeda iyo labo madaxda murtadiinta oo si aan horay loo arag isugu cirbinaya dalalka dibadda iyagoo dawarsanaya safaradii u dambeeyey ee ay madaxda murtadiintu ku tageen washington ankara kambaala jabuuti khaliijka iyo waddamo ku yaalla yurub waxay ahaayeen kuwa ka turjumayey tiiha iyo jahwareerka ku dhacay nidaamka riddada ah kaas oo isku dayaya inuu dawarsi ku maalgeliyo dagaal ay ka soo luga laabteen dowladihii waaweynaa ee sannadaha badan garab taagnaa dowladihii dhaqaalaha ugu badan ku taageerayay xukuumaddan fadhiidka ah waa kuwa maantay daadku guryahooda ugu soo galay oo la tacaalaya amniga dalalkooda oo halis ku jira shirkii booland iyo midka la filayo inuu bisha soo socota ka dhaco turkiga labadaba waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha daakhiliga ee dalalka yurub oo sida ajandaha ku cad doc ugama bannaana taakulada dowladda riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee sannadkii labaad iyaga oo mushaar la'aan ah keebla yuurar ku ah dhufaysyada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyada oo hubanti la'aan ka taagan tahay maalgelintooda nato waxaa hor yaalla garab istaagka dagaalka ka socda gudaha qaaraddooda xallinta khilaafaadka dhexdooda ka aloosan ee salka ku haya dagaalka yukrain iyo siday ugu fillaan lahaayeen difaaca dhulkooda maadaama aan laysku hallayn karinin hoggaamiyaha kibidhaclaynta badan ee trump arrimaha oo idil waa ifafaale aanan wax bishaaraha u wadinin murtadiinta soomaalida ah ee tan iyo markii la dhisay ku tiirsanaa kaalmada reer galbeedka iyo tabantaabadooda riyada iyo mala'awaalka keliya ee uu maanta ku nool yahay xasan murtad waa ballanqaadyada turkiga ee looga saxiixday hesiisyadii uu ordogan ku biliqaysanayo khayraadka badda berriga iyo hawada soomaaliya xasan murtad wuxuu qadaraasyadii uu u saxiixay ku beddeshay sadareerto uu jaabka ku shubto iyo in diyaaradaha turkiga uu ku soo hoggaamiyo wilaayadka islaamiga ah si ay shacabka soomaaliyeed u xasuuqaan iyo in markii uu rayulcaamka marin habaabinayo markab midaba lagu soo xardhay loo keeno xeebta muqdisho halkaasna hadallo boor isku qarisa uu ka soo jeediyo dowladda turkiga waxaannu u sheegaynaa dalkan iyo khayraadkiisa idinma saxiixi karo tuu khaa'inul waddan ah oo xaalufiyey wixii hanti uu dalku lahaa xoolihii maatidana xayuubsaday wax waliba oo aad gacanta ku dhigteen burcadnimo ayaad ku qaadateen raggii lahaa ayaana idinka soo dhacsan doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala duqaymaha wuxuushnimada ah ee aad ka geysateen wilaayaadka islaamiga waa xisaab iyo godob idinku maqan ee meel ku qorta waan idinka aargudan doonnaa allah idankiisa dadka soomaaliyeed iyo khayraadkoodana kuma qabsan doontiin ciidan aad soo daabusheen iyo murtasiqo aad soo caraadiseen toona waxaa ilaahay mahadiisa in dad badan oo soomaaliyeed oo hore ugu kadsoomay turkiya una malaynaya walaal u soo gurmaday inay maantay ku baraarugeen ujoodooyinkiisa gurracan ee ku dhisan boobka khayraadka waddanka iyo la wareegitaanka kaabayaasha dhaqaalaha dalka waxaa jiri doonta maalina la xisaabtamo turkiya shilin walba oo uu dalkeenna ka billiqaystayna laga soo celin doono insha allahu tacaala shacabkii uu xasuuqayna dhiiggooda laga gudi doono biidni illaah marka laga yimaado turkiga cadowga soo jireenka ah ee ummadda soomaaliyeed waa xabashada etoobiya waad la socotaan in bishii la soo dhaafay mar kale uu abay axmed ku celiyey inuu baadigoob ugu jiro sidii uu bad u heli lahaa isagoo ku hadaaqaya haddii la waayana aysan nabad jiri doonin waxaan leenahay waa inaan la dhayeelsanin hanjabaaddaas la soo celceliyey iyo dhiilada ay xambaarsan tahay dadka soomaaliyeedna waxaan ku boorinaynaa in aysan xabashida siinin dalool ay ka soo weerarto xeebaheenna waana inaan goynaa gacan walba oo xabashidaas u suurto gelinaysa inay ujeeddooyinkooda guracan gaaraan waxaan halkan baaq iyo bogaadin uga dirayaa qabaa'ilka qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ganacsatada aqoon-yahanada culimmada iyo cid walba oo bulshada wax ku soo kordhisay intaba waxaan ugu horrayn ku bogaadinayaa kaalinta muuqata ee ay ka qaateen gurmadkii ballaaraa ee loo sameeyey dadka ay abaaruhu saameeyeen run ahaantii waxaad muujiseen isku duubni iyo dadaal weyn oo laga dheehan karay sida hufnaanta leh ee aad uga soo dhalaasheen gargaarka aad u samaynayseen dadkii tabaalaysnaa muuqaallada kaamirooyinku duubeen ee laga arkayey damqashada naxariista iskaashiga iyo gurmadyada kala duwan ee aad samaynayseen waxay ahaayeen kuwo aad uga caraysiiseen cadowga ba'a iyo hoogga idinla rabay dhanka kalena waxaad ku farax geliseen dadka muslimiinta ah waxay idinla jeclaayeen inaad iyaga gacmaha u hoorsataan balse waxay arkeen go'aankiinna adkaysigiinna iyo sida aad uga soo dhalaali kartaan waxaad go'aansataan waxaan si gaara ugu baaqayaa dadka hormuudka u ah bulshada inay mudnaan gaara siiyaan mas-uuliyadna iska saaraan sidii loo heli lahaa habab ama wasaa'il badiil ah oo laga gaashaaman karo dhibaatooyinka ay ka midka yihiin abaaraha fataadaha iyo cudurrada lana taabageliyo mashaariic looga badbaadayo musiibooyinkaas oo kale insha allahu tacaala waxaan mar kale halkan salaan iyo bogaadin iyo boorin uga soo gudbinayaa halyeeyada mujaahidiinta ah ee u dagaalamaya ku dhaqanka shareecada allah iyo difaaca wilaadka islaamiga ah allah subxaanah wa tacaala ha barakeeyo jihaadkiinna ha guuleeyo halgankiinna shuhaadadeenna allah subxaanah wa tacaala ha ka aqbalo dhaawacyada allah subxaanah wa tacala ha noo bogsiiyo asrada allah subxaanah wa tacaala ha noo soo daayo ha ka daalina koryaalka kitaabka allah iyo leynta cid kasta oo isku dayda inay hor joogsato in kitaabku taliyo shahaadana taas allah subxaanah wa tacaala uga dalba walaalayaal waxaan ku jirnaa dagaal aan ku raadinayno ajar weyn dagaal aan ku ballanay nolol sharaf leh ama shahaado inaan adduunyada dusheeda ku haysanno sharaf iyo cizi iyo inaan dhulka ka hoos marno oo aan allah subxaanah wa tacaala ka helno ajirkii iyo abaalmarintii uu allah noo ballanqaaday allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi falyuqaatil fii sabiili illaahi aladiina yasuuna alxayaata addunya bilaakhira waman yuqaatil fii sabiili illahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tiihi ajran cadiima sidoo kale nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi tadamana allahu liman kharaja fii sabiilih laa yukhrijuhu ila jihaadan fii sabiilih wa iimaanan bi wa tasdiiqan birusulih fahuwa calaya daaminun an adkhilahu aljanna aw arjicahu ilaa maskanih aladii kharaja minhu naa'ila maa naal min ajrin aw ghaniimatin waladii nafsu muxamadin biyadih maa min kalmin yuklamu fii sabiili illaah ilaa jaa'a yowma alqiyaamati ka hay'atihi xiina kulim lownuhu lownu dam wa riixuhu misk waladii nafsu muxamadin biyadih lowlaa an yashuqa cala almuslimiin maa qacadtu khilaafa sariyatin taksuu fii sabiili illahi abadan walaakin laa ajidu sicatan faaxmiluhum walaa yajiduuna sicatan wayashuqu calayhim an yatakhallafuu canii waladii nafsu muxamadin biyadih lawadidtu an aqsuwa fii sabiili illaahi fa uqtal uma aqsuwa fa uqtal uma aqsuwa fa uqtal waxaan kelmaddayda ku soo gabagabaynayaa inaan halkan hambalyo bogaadin iyo waanaba uga gudbiyo walaalaha qudaadda iyo maktabka qadaha kuwaasoo muslim iyo gaalba ay uga markhaati kaceen hufnaanta garsoorkooda waxaan leeyahay allah camalkiinna ha idinka aqbalo hana idinku daro caadiyiinta qiyaamaha manaabirta nuurka ah midigta alla subxaanah wa tacaala loo dhigayo nebigu sal allahu alay waslam wuxuu yidhi almuqsiduuna yowma alqiyaamati calaa manaabira min nuur calaa yamiini araxmaan wa kiltaa yadayhi yamiin aladiina yacdiluuna fii xukmin wa ahlihim wamaa walluu rawaahu axmed iska ilaaliya wax kasta oo nusqaan ku keeni kara caddaaladda sida qabyaaladda ninjeclaysiga maaljacaylka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee ay hawadu keento allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب muslimiintana u fududeeya inay shareecada raxmaanka ku kala baxaan si dhaqso ah wixii baarista iyo hubintu ay keento waa meesheeda laakiin waa inaan ka duwnaanno maxkamadaha dimuqraadiyada ee ku dhisan lugooyada iyo rishwada wakhtigana ka lumiya soo dacwadayaasha aan iska qabanno kuwa laga yaabo inay qudaadda ku soo dhex dhuuntaan ee sumcad xumaynaya qadaha islaamiga ah waana inaan ogaanno in qaadigii ka leexda dariiqa sharciga uu yahay mid suurad xumaynaya islaamka iyo muslimiinta dhiiggii mujaahidiintana baylahinaya inkaarta mujaahidiintuna ay ku dhacayso aakhirana wuxuu mudan cadaabka allah subxaanah wa tacaala nebigu wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alqudaatu halaata waaxidun fi aljanna waithnaani fi annaar fa ama aladii fi aljanna fa rajulun carafa alxaqa faqadaa bih wa rajulun carafa alxaqa fajaara fi alxukmi fahuwa fi annaar ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواه داود الترمذي وابن ماجه adduunyadu qiimo ma lahane aan aakhirada ilaashanno munkarka aan reebno macruufka aan farno walaalnimada iimaanka iyo islaamnimada ku dhisanna aan ilaalinno alwalaa walbaraaga aan xoojinno ruux walbowba halka aad ku aadan tahay yaan islaamka iyo muslimiinta looga soo dhicino aan looga imaanin wa sala allaahuma wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamedin وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
waa hagaaga dhegaystayaal markanna waxaan u weecanaynaa dhanka iyo wilayaadka islaamiga ah iyo sida caawa looga diyaargaroobayo munaasabadda ciidul adxa aan ku horumarno wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo sida iyo diyaargarowga caawa ka socda ee walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir guud ahaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka socda abaabulkii ugu dambeeyey ee loogu diyaargaroobayay ciidul adxa almubaarak oo nagu beegan insha allahu tacaala maalinta berri ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa si aada uga socda diyaargarowgaas mas-uuliyiinta wilaayada heer gobol iyo heer degmaba waxaay ku mashquulsan yihiin qurxinta iyo diyaarinta goobaha musallayaasha ah ee beri subax insha allahu tacaala salaada lagu tukan doono meelaha sida weyn ee la isugu howlayo waxaa ka mid ah degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaas oo si aad ah loo qurxiyey fagaaraha salaada lagu tukado ee sheekh cabdiraxmaan xudeyfa taqabalahullah fagaarahaas waxaa lagu xardhay dhammaan shicaaraadkii ciidda lagu yaqaanay sida raayaadka towxiidka boorarkii loo diyaarin jiray maalinka ciidda dhammaan agabyadii loogu talagalay in goobtaasi maalinka ciidda ah lagu diyaariyo caawa aan kula hadlayo way ku diyaarsan yihiin mar sii horeysay oo hawshu ay gabagaba ahayd oo aan waxaan halkaas kula kulmay suldaanka guud ee beesha harti suldaan maslax waxaana wax ka weydiiyey bal sida ay wax u socdaan ciidan ciidul adxa ciidul mubaarak allah subxaana wa tacaala na gaarsiiyey annagoo nabad qabno sida gaalada ay malaynaysana aysan noqonin musallaha su fiican ayaa loo qurxiyey magaalada su fiican ayaa maxaan ku irahdaa dadweynihii ay diyaar u noqdeen ugu diyaargarooween ciiddii farxad reenreen maasha alla aad baan u wanaagsannahay dhinaca kale maahirow magaalada xagar ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose iyadana waxaa ka socda abaabul aad iyo aad u xoogan waxaana laga dareemayaa degmadaasi in maamulka islaamiga ah uu ku jiro diyaargarowgii ugu dambeeyey ee maalinka ciidda uu u diyaargaroobayay fagaaraha ayaa aad loo qurxinayay dadka magaalada oo dhan ayaa isku diyaarinaya maalinka weyn ee berri oo ah ciidul adxa almubaarak bismilah anigoo ah jaamac aadan xasan oo joogo degmada xagar jubbada hoose gaar ahaan degmada xagar waxaan diyaargaroobaynaa ciidul adxa degmada si fiican ayaa loogu diyaargaroobay walaalihii shaqada lahaa khayr allah siiye waa si fiican bay u diyaargaroobeen bulshada iyo diyaargarowgooda waa maasha allah sii la rabay beryahan dhan ilaa iyo tobankan dhanba waa uu diyaargaroob anuu magaceygu yahay cabdiraxmaan cabdulaahi qays oo jooga degmada xagar wilaayada jubbada hoose waxaan u diyaargarownay ciidul adxaa ilaahi subxaana watacaala maartaa hanoo fududeeyo waxaanu maalmahan dhan diyaargalowgeeda ku jirnay ciidiisaan u tukunlen qorshii barnaamijkisaan u wadaleeyaan insha allahu tacaala intaas kadib waxaan maarata wada daawan doonaa ciyaaro haddii noqoto xirigjiid haddii noqoto butiin
iyo waxyaalo kalo insha allah tacaala wada sugaynaa ilaah subxana watacaala hanoo fududeeyo insha allahu tacaala guud ahaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose degmooyinkeeda iyo deegaanadeedana sida looga ciido iyo sida sida looga ciido iyo fantasiyooyinka ka dhaca waan soo gudbin doonaa aad buu mahadsan yahay walaalkeen cabdiwahab bukhaari ayuu kaasi ahaa markana aan eegno wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo walaalkeen cismaan axmed dhuubow haye cismaan
waad mahadsan tahay walaalka ciid wanaagsan taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal kula caam antum bikhayr dhammaan dhegaystayaashannana meel kastoo ay joogaan waxaanu leenahay ciid wanaagsan waxaan ku suganahay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dabcan magaalada jilib waxa ay ka mid tahay magaalooyinka allah subxaana wa tacaala uu ku manaystay in dadka muslimiinta ay ku ciidaan farxad iyo jawi qurux badan oo salka ku haya ku dhaqanka shareecada islaamka sidaas darteed magaalada xiliyadan oo kale lama qiyaasi karo bulshada runtii waxaa adkaanayso inaad marto waddooyinka dhanka kalena sida loogu bartay magaalada jilib xiliyada ciidaha maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxay isku howlaan oo ay dadaal ku bixiyaan sidee dadka muslimiinta ah ee meelaha kala duwan ugu imaanaya sidii ay jilib ugu ciidi lahaayeen in runtii iyagana ay markaasi helaan barnaamijyo runtii nashaadaad ah oo farxadgelinaya runtii waa mar kale iyo caawa oo aan ku suganahay bartamaha magaalada runtii halkan oo ay bandhigyo ku samaynayaan ciidamo ka kooban ansaar iyo muhaajiriin oo runtii ka qayb qaadanaya farxadda munaasabadda ciidda waa hagaag dhegaystayaal sida aad dareemaysaan waa habeenkii ugu dambeeyey ee diyaargarowga waa sidoo kale habeenkii ugu horreeyey ee munaasabadda ciidulaadxa almubaarak degmada jilib iyo dadka isugu soo baxay runtii lama qiyaasi karo waxaa uu dareemi kara qofka caawa halkan joogo waxaan hadda ku suganahay kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib oo kaabiga ku haysa beerta shareecada iyo sidoo kale meelaha albuulaha u ah magaalada jilib runtii hadda waxaa ila joogo mid ka mid ah raggii amaba guddigii qabanqaabada ee runtii fantasiyaha oo sanadkan runtii aad ugu qurux badan islamarkaana ka soo jiidasho badan sannadihii hore aan soo dhoweeyey bal walaal caawa iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey iyo waxaad doonaysaan inaad bulshada usoo bandhigtaan berrito insha allah bismillaahi wabacdu sida muuqata caawa waxa ay ka mid tahay habeenadii aan soo wadnay diyaargarowga bale waxaa la dhihi karaa caawa waa habeenka ugu mashquulka badnaa ee habeenadii diyaargarowga maxaa yeelay waxaan foodgelinay habeenkii koowaad ee ciidda ayaan foodgelinay diyaargarowda dhinacyo kasta markaaad ka fiirido waxaa ii muuqda oo kale wilaayada jubbada dhexe halkan boor kale waxaa iiga muuqda muntada al-shabaab alislaami fi somaal halka wilaayat juba alwusطa alislaamiya quruxda xagga leerarka magaalada ay ka samaysayibilicda iyo kasoo qayb qaatay ka warran dareenkaaga oo kale bulshada caawa halkan taagan ee rag iyo haween iyo caruur iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caawa kale maxaa lagu qiyaasi karaa caawa waxaa la dhihi karaa waxay ka mid tahay habeenadii la soo socday natiijadeedii inay dadka u sii dhowaanayaan weliba fantastiyaha iyo alaabihii xagga ka jiray ee quruxda badnaa in ay tan u tahay horumar ama hordhac ay u tahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hoos waxaas leedahay si guud markaas dhahda bulshadan bulshadii jilib degneed hoos way ka badan tahay oo bannaankay ka imaadeen maanta qayb ka mid a waxaan arkay oo bu'aala ka imaaday baawar kaleoo meelo kale kuwoonyo ka imaaday meelo xamar hadhihiin kismaayo meelo badan ayaa horta ciidan looga soo wada ciiday dadka qaarkood markaa weydiin waxaan nidhi bal ciidaas ku soo aadin xayda ku dhacay waxay yidhahdeen magaalada sida loo diyaar garoobaya waxaa noo soo sheegay idaacadda islaamiga ee andalus sidoo kale dadka aan qaraabada nahayn wayna soo wacaan waxay dhaheen waxaa ogaan kara bes ah ninkii maalinkaa dul taagnaa ama dul joogay ayaa ogaan karta qof walba boos sii qabso maqli jirtay laga sheekeyna waa dabcan ka sheekatanahaa marka caawa waa muhaajiriin ansaar habeenadii lasoo dhaafay waa sida aad garanayso quruxda qeybaheeda kala duwanaa caawa habeenkii saddexaad iyo habeenkii afraad iyo maadaama lagu sii socdo waxaas leedahay waxyaalihii kale way ka duwan yihiin ciido saa camalan lama arki jirin jilib laguma arki jirin jubbada dhexe beritu waxaa rajeynaynaa hadduu allahna gaarsiiyo hadduu allahna gaarsiiyo ciyaaro aan horta hore loo arkin wixii hore loo soo arkay oo dhan waa ka takhallusnay meelaas ka dhigna dad badan oo waxaa nala socday oo khibrad u leh alaabahan iyo dadka muslimiinta qaabka looga farxiyo ee khibrad u leh waxyaalaha sanadkan la soo kordhiyey waa la wada arki doonaa ma garatsaacada laga arki doonaa saaxadan laga arki doonaa marka insha allahu tacaala habeenadiina weli qoradu way ku jirtaa ciyaaraha weliba dadka maxaa leedahay ciidda maxaad ugu hambalyanaysaa ha waxaan ugu hambalyaynayaa marka koowaad in allah subxaana watacaala horta in loogu mahadiyo allahii na joojiyey wilaayaadka islaamiga marka labaad ciiddaa waxay ku soo aadaysaa xilli bulshada islaamka loo caddeeyey nimankan gaalada ahi awal dadku waxay ka aaminsanayaan gaalnimada guud moogtahay waxaa loo caddeeyey kirishtannimadoodii alkitaabi oo caddeysay kaniisadaha inay ku soo barbaareen dalkan waxaa la og yahay waxa uun wax u qaban doono ay ummaddana wada og tahay waa wiilasha mujaahidiinta jazaahum allahu khayran marka waxaan leeyahay meel lagu noolaado wilaayadka ugu fiicane dadka jira kismaayo waxaa ugu baaqaynaa iyo weliba magaalooyinka kale ee cadowga xamar iyo baydhawo iyo garguuris dadkuu dhibaateeyo guryaha ka dudumiya waxaan ugu baaqaynaa meel aan gurigan lagaa duminaynin oo si xurnimo iyo sharaf iyo aad ku noolaanayso amni iyo aad ku noolaanayso barwaaqo halkan waaye halkan waxaan leenahay nagala soo qayb qaata runtii sida aad maqlayso bulshada lama qiyaasi karo waxaana la rajaynayaa in maalinta beriya oo ah maalinka koowaad ee munaasabadda ciidulaha mubaarak dadkana loo ballansaya in salaada la tukado laba saac iyo bar subaxnimo in salaada ciidda la tukado sida ay mas-uuliyiinta wilaayada u sheegeen marka runtii bulshada waxay yihiin marka bulsho runtii si weyn ugu faraxsan in ay markaasi ku ciidaan magaalada jilib iyadoona sanadba sanadka ka dambeeyana magaaladu ay tahay mid ay ku sii badanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan allah ayaana ku mahadsan in dadkan muslimiinta ah iyagoo allah subxaana wa tacaala caabudaya kuhoos nool ku dhaqanka shareecada islaamkana ay runtii ku ciidayaan meel aamin ah islamarkaana lagu oogo shareecada islaamka aad ayaad u mahadsan tahay walaalka
aad buu umahadsan yahay walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayuu kaasi ahaa markana aan eegno diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaa sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo iyo sida caawa looga dareemayo wilaayada islaamiga ah ee baay aan soo dhoweeyo walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman iyo degmada buulafulay bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal marka ugu horreysa waxaan leeyahay taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr hadda waxaan ku suganahay bartamaha degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa halkan ka soconaya dabaaldeg ballaaran oo ku aadan munaasabada ciiduladxal mubaarak waxaan joogaa agaarka aargada degmada waxaa halkan dhoolatus cajiiba ku soo bandhigaya ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee baay bal ka waran caawa shucuurka meesha ka jiro bismillah walaa shucuurka caawa lama soo koobi karo mana la tilmaami karo kelimad kastoo isticmaalo waxaa laga yaabaa darajada aan siin lahay bandhiga inaan ka hoos dhaca marka waxaan leeyahay wax maasha allah ciidanka mujaahidiinta oo qalabaysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaga dadweynahaas dhexgala dee waa maqlaysaa meesha wax ka jira codkana waa maqlaysaa jazaaka allahu khayr marka runtii aad aad aan u faraxsannaha ciid wanaagsan ciid mubaarak kulli caam antum bikhayr waa ujeeddaa quwa quwa quwa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عيد مبارك كل عام وأنتم بخير شعارنا شعارنا جهاد شعارنا شعارنا جهاد قوة عزة قوة عزة شعارنا شعارنا جهاد wahagaag waxaan dhexeegi doonnaa qaabka uu soconayo dabaaldega ballaaran ee lagu soo dhoweynayo munaasabadda ciidul adxal mubaarak iyo ciidanka tawxiidka wilaayada islaamiga baa
قال الله وقال الرسول زيلا زيلا يا أحباش جيش محمد هنا موجود لا بطاقة ولا دستور قال الله وقال الرسول زيلا زيلا يا أحباش جيش محمد هنا موجود لا بطاقة ولا دستور قال الله
walaalka maahir sida aad maqlayso waxaada soconaya dhowlatus ballaaran oo ay samaynayaan ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ah ee baay waxaan ku suganahay agaarka aargada degmada bulafulay ee dadka muslimiinta waxay yihiin kuwa caawa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaaladaasi ay kaga qayb qaataan dabaaldega munaasabad ciidul adxa waxaan eegi doonnaa insha allahu tacaala shucuurka dadweynaha muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada bulafulay waa hagaag dhinacyada hareeraha waxaa taagan dadweyne aad u fara badan oo ka qayb qaadanaya dabaaldega iyo fantasiyaha ballaaran ee lagu soo dhoweynayo munaasabadda ciidul adxa almubaarak weli waxaa soconaya dabaaldega waxaa isqabsaday ciidanka iyo caruurta da'da yar iyo dhammaan dadkaweyna dadweynaha ku dhaqan magaalada buulfulay xilligan waxaa soconaya dabaaldega ballaaran ee munaasabadda ciiduladxa walaalka beri waxaa lagu wadaa insha allahu tacaala inuu dhaco fantasiya ballaaran oo ku aadan dabaaldega munaasabadda ciiduladxa almubaarak dadweyne fara badan ayaan waraysanay oo qaarkood cabiray shucuurkooda markana aan eegno dhanka degmada labaatan jirow iyo sida uu kaga soconayo diyaargarowga munaasabadda ciiduladxa almubaarak uma cabdulaahi labaatan jarow roog degmada labaatan jarow maashaallah iidaan diyaargaroobahayna dukaame eed iyadan ingishal soodaan farxad maashaallah oogog eed iyadan ka faraxsagna alxamdulilah ciidug iidiyan ilaahowna geysi faadama aadan sheekh degmaday labaatan jarow maasha allah eedii eedanka diyaar garoowayn eedii eedan ganacsigneenkasood alxamdulilah busku dubanay ganacsanay barwaaqini intaan caaranga qabna alxamdulilah dubanta oo korta magaaladaanoba maybalka caalay maydharaais walun mujaahidiinta ranay washington seenenan yaalaay alxamdulilah ilaahay iidungiidiya nabadnigeyselena anoo magaaga ileeraw maslaha aadan maxamed degmada labaatan jaro rooga maasha allah iidun iidi hor eedan ninka kaduwanta wal ganacsiga iyo nay dhar kilehaadi iyo moobeel yaallehaadi iyo aad iyo aadan ninka faylayn walka faraasni muslimiinta koley meelyo roogan iyo meelun roognoba dhammaan maylana taqaballahu minkum yalena waa iidun maasha alla iidi hor eedanka dawanta aad iyo aad tanga iid oo eedanka diraan garoy ee haddii hoola la galohaada haddii beegahaada haddii wala galohaada tanga tanga eedan darun ti hore tanga maasha alla tanga fayle aad iyo aad aan farahsana shawurtayn eed eed aan ka asinta muslimiinta dhammaan meelbiyo roogan maylana taqaballahu minkum yalena bismillaahi raxmaan raxiim magaay meel ere idin galoolo leere mayrooye degmada labaatan jarow iidun eedan ka farahsagna alxamdulilaahi mayba iid wanaagsan hadhow hadalena iidun iid hor mayban ka duguntaa iidun mayba aarangaa ka eedi abaartiyo lakubaayi roob oo dabadan ubadi mayba safaylalin iidaysidahay mayba iyaalka sifaylan iidaysadaan dadweynaha sifaylan iidaysidahay wal aaran sidii roob arlaada biiwal dherigi barwaaqidheedi diyaargarowga eedi iid iyo aad iyo aad balanka iidahay lanka diyaargarowga alaabta adiibtan aad aragahay tuu busoolado iyaalka dadka si mayba nalalka magaalada lakiiri alxamdulilah insha allahu tacaala waxay noo balanaa beri iyo fagaaraha yamuug iyo fantasiya ciduraad almubaarak diyaargarow midkaasi la mid a ayaa caawa laga dareemayaa degmada ufurow aan soo dhoweeya walaalkeen cabdulfataax abuu muxsin oo halkaasi ku sugan aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir waxaan ku suganahay bartamaha magaalada ufurow ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaan dhex taaganahay waddada weyn ee u dhexaysa labada masjid ee dabaqyada ah ee jaamica iyo altawba ee magaalada ufurow salaada cishaha ayaa hadda laga soo dareeray caawa waa habeen dhan waliba ka duwan ee habeennadii hore waa habeen loo diyaargaroobayo maalin aad u ballaaran oo ah maalinta koowaad ee ciidul adxa almubaarak oo ku aadan maalinta berrito ah ee magaalada ufurow ee diyaargarow ballaaran ayay iiddaasi ugu jirtay maalmihii lasoo dhaafay taasi oo hadda laga dareemayoba magaalada ee bilicda magaalada ayaa aad loo qurxiyey oo dibudeecatir ayaa lagu sameeyey ee goobaha ganacsiga waxaa la midabeeyey amaba ee la rinjeeyey ee gidaarada iyo goobaha ganacsiga waddada halbowlaha ah ee isku xirta magaalooyinka baydhabo iyo diinsoor ee dhex marta magaalada ufurow ayaa aad loo dayactiray ee runtii magaalada caawa waa magaalo ee zaxmad ah dadweynaha ayaa mashquulsan oo u diyaargaroobaya ee maalinta weyn ee berrito ah oo ah maalinta koowaad ee ciidul adxa almubaarak ee sidoo kale waddooyinka dhinacyadooda waxaa lagu dhejiyey boorar dadka muslimiinta ah loogu tahniyadaynayo munaasabadda ee weyn ee maalinta berri ah boor hadda ii muuqda waxaa ku yaala ee allaahu akbar allaahu akbar ciidul adxa almubaarak taqabal allaahu mina waminkum saalix alcamaal walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun sidoo kale caruurta ayaa farxadda iyaguna dhankooda laga dareemayaa oo iyagoo tiro aad u fara badan ay magaalada dhex marayaan sidoo kale caawa waxaan soo marnay goobaha ganacsiga gaar ahaan carwooyinka ee dharka lagu iibiyo iyo kuwa dharka lagu diyaariyo oo dhankooda aad mashquulkii ugu dambeeyey hadda ku jira runtii lama qiyaasi karo farxadda caawa ee laga dareemayo ee magaalada ufurow waxaan rabnaa inaan waraysanno bal qaar ka mid ah dadweynaha magaalada oo aan wax ka weydiinno bal hababka loogu diyaargaroobayo maalinta weyn ee ciidul adxal mubaarak oo berri ku beegan oo saacado kooban un ay inooga harsan tahay
bismi illaahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacey maywaaha hasanow ubdow alyow iidama laree hasanow takaar iyo leenka koofriye degmada ufurowa roogna haalsha eedayeedan unfaylay iid wanaagsan eedayeeda allantiinaba iidanka farxasanna abaabul oo iida allantiinaba muslimiinta eedlahanka dhawaayahayo iyo ku jara magaalada saguud ee isa gaareba allantiinaba raayada islaamka allantiinaba guryaalka lankasta meel kastiya ka surun eedayeeda arrintiinaba walaalka eedayeedanka macsanta idaacadda islaamka markan warbixinta saguuda iyo saguaar eh markan maynoo gey siyaasiha islaamka umurada islaamka meel baroogaan aniguna farxasagna degmada arrintiinaba shacuurtiya eedayeedanka hasanta hata magaalada hamiinkan anilanku baryi galanaayna leesla surunyi safayl arrintiinabanka liin faraxsanyi magaalada camaranta kolley isiinba kolley argoo haytan
sidoo kale isna mid ka mid ah dadka waxgaradka ah ee magaalada ayaa nala jooga bal ugu horreyn ku soo dhow idaacadda islaamiga ah ee andalus asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allahu ciidi oo arday iidil arday adaxaada eh eed eedaan ka faraxsanna iid wanaagsan allanna kolleyba insha allahu magaalada yaa antama diyaargarooga ka jarti masaajidada iyoonay ilaahay maadishurila meelooba walka sheegay diyaargarowkaas iidin diyaargarowni ilaahay baa ka mahadsan insha allah wal ilaahay niwaafij yuma una arday suubsanina ma ah waxyaabaha marka ee loogu diyaargaroobay ee magaalada laga sameeyey marka laga soo tago waddadan weyn ee jaayiga lagu shubay ee aadka loo qurxiyey maxaa ka mid ah jaayka horta safaylalin arday kolley isiinba argaahaytan jaaykan wal qurxi wal suubi meel kasta oo arday oo macnaha isgoosaasi misan ahayna boorala ka dheji boorala ka surun magaalada afartiya geesna raayadda islaamka ka surinka badbadoo hayta dukaan kasta oo la argu ama se qol kastoo furugna hortiis raayadda islaamka ka surun laa ilaaha ila allahu tawxiidka ka surun meel kasta oo arday jidid ee asgooy ee masantooy ee namay ka surunaaha boorara ka surun magaalada insha allah wal rinjiyaay qaabsha esiinba arga haytan meel kastoo roogda muslimiinta ma in sheeganah iid wanaagsan
weli waxaan ku sugannahay bartamaha magaalada ufurow caruur fara badan oo faraxsan ayaa caawa magaalada dhinac waliba gaaf wareegaya oo magaalada dhex maraya caruurtaasi ayaan dhexda ugu jiraa bal mid ka mid ah ayaan soo dhaweynaya ugu horreyn bal soo dhowo magacaaga cabdiraxmaan cabdiraxmaano haye waafiicanahay haye caaw bal ka warran bal maxaa meesha maxaa ku keenay caaw xaflad haye ciid ciidaad ka soo baxday haye dharkaada iyo waxaad ma diyaarsatay aa waa diyaarsanahay haye farxaddaada bal ka warran caawa farxadday waa fiican tahay haye zaayida farax zaayida farax
weli bartamaha magaalada ufurow ayaan ku sugannahay waxaan bartamaha magaalada kula kulmay suldaanka guud ee beesha shan gamaas ama beesha luwaay suldaan cabdiwaaxid suldaane ku soo dhow idaacadda islaamiga ah ee andalus caawa waxaan ku kulannay bartamaha magaalada bal ka warran bal bismillahi waa dhowahay andalus ani saasoo kale waa idin soo dhoweynaya marka hore mid marka labaad faraxda kulle waa ujeedda magaalada aad bay u faraxsan tahay ciid baan soo dhoweynaynaa ciid wanaagsan bulshadu waad ujeeddaa say u faraxsan yihiin magaaladooduna waa ujeedtay se hadda xaaladooda ay tahay balbal ka waran bal magaalada sida dadka magaalada ugu diyaargaroobeen waxaan arkay in magaaladii wejigeedu uu iska bedelay sidii ay ahayd ma wax badan baa iska bedelay ciid waa soo dhoweynaynaa waa loo diyaargaroobay magaalada waa ujeedda gebigeed guryihii waxaa rinjigiyaa la bedelay jaayig waad u jeeddaa si aad ka ogeyd majaay nadiifa laga dhigay halbowlihii waad u jeeddaa raayadihii magaalada nalalka waad u jeeddaa tabeelooyinka meel kasta aad taagan tahay tabeeli baa ku taagan ciidan aad baa looga boorarkan marka isgoos walibaa isgoos walibaa lagu taagan mooga jiiro kasta aad marto boor baa ku taagan raayadana waxaan arkay in guri waliba ee raayada tawxiidka ay ka babanayso raayada tawxiidka waa loo qaybiyey dukaan kasta horkiisaa lagu taagay aad baa looga faraxsan yahay waana idin soo dhoweynaynaa idinka bal ka waran ee musallaha lagu dukan doono ee salaada iida se- bal sidee laga dhigay kolley hadda kama hordhacay laakiin beri waad arki doontaa insha allah hadduu ilaahayna gaarsiiyo laakiin si fiican baad kala kulmi doontaa insha allah Eh, berri waxaa ka jira magaaladan eh, tartamo iyo bandhig ciyaaro oo kala duwan beri kolley waa goobtan f- waxaan ku diyaar garoobayna waa soo bandhigi doonaa insha allah waana arki doontaan hadduu ilaahay idmo insha allah
aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa suldaanka guud ee beesha luway suldaan cabdiwaaxid ayuu kaasi ahaa welina diyaargarowga ayaa socda ee sidoo kale gaadiidleyda gaar ahaan mootooyinka bajaajyada iyo kuwa feekonta ama labalagoodka ayaa iyaguna dhankooda ka wada diyaargarowga ee munaasabadda ciidda iyagoo magaalada ka samaynaya dhowlatusyo kala duwan sidoo kale caruur fara badan ayaa magaalada aad u wareegaya oo faraxsan oo takbiirta qaadaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar
همة العالية همة العالية لا تقبل الكفار همة العالية همة العالية لا تقبل الكفار همة العالية همة العالية لا تقبل اليهود رغبة
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen cabdifataax abuumuxsin ayuu kaasi ahaa markana aan eegno wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo walaalkeen cabdulqani moxamed iyo diyaargarowga caawa ee wilaayadaasi
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan aan ku suganahay waa bartamaha suuqa magaalada tiyublow gaar ahaan howlka bilicsamo halkan oo waqti xaadirkan ay ka jirto ee saxmad aad u ballaaran ee boqolaal ka mid ah bulshada qaybahooda kala duwan ayaa halkan isugu yimid ee waxayna halkan ee ku kala iibsanayaan adeegyada noocyadooda kala duwan sida dharka kabaha iyo ee waxyaabo kale ee waxaa xilligan shaqaynaya ee harqaamanka iyo sidoo kale goobaha dhammaan ee lagu kala iibsado dharka iyo kabaha ee halkan bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa isugu yimid sida dhallinyarada ee dumarka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee waxaan markan soo gaaray ee waxaan markan een soo gaaray ee qayb ka mid ah carwooyinka halkan ku yaala ee carwa kooyin aragay ayaan soo gaaray ee waa mid ka mid ah carwooyinka ugu muhiimsan ee magaalada tiyoglow ee walaalka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Koyin aragay, koyin aragay, koyin aragay, koyin aragay, koyin aragay, koy aragay, koy aragay, koy aragay, koy aragay.
walaalow ee, eedaan faylana alxamdulilah mayb waa barwaaqi ka jarna ee, iid adxaya hadhawaayahayna alxamdulilah farxadda eed maha koob kora ka laha maasha allah caawa habeenkii u dambeysay waa berrito waa ciid ee tafaasiil inaga sii maalmihii lasoo dhaafay carwada iyo dhammaan goobaha kale ee magaalada zaxmadda ka jirta iyo sida ay bulshada u kala adeeganayeen maasha allah maasha allah ee, magaalada eeda linshar edeegadahay ee, taas mayba kin dalil haddana mayba kumid dadka eeda buuqan haddaba jaanis ana kikilada laawna mahaysada jaaniska iyar widaa mayb waa jaaniska intii aad walaayar in dibcido fadafada iyo bobsida maasha allah barwaaqo ilaahay ka noolna mayb waa iid oo iid farax eeyaa rajeeyahayna hoob ilaahay ara maasha allah dhaqaalaha eeda nin korrahay mayb waa guryaalka dhismo qurux badan nin muuqdan ee ma- magaalada hada tan tiyagla ooble ka ar hota walaada ogolaada korta masindhow ada siyaasa ma ee ee dadkii hoolayaha garad ahayaan baree hilib iyo iyo mayb waa mayba jara hoob ilaahay ara xalwi iyo damaashaad iyo ciyaar oo mayb waa kooyin arigay eh
waa hagaag weli waxaan ku suganahay howlka bilicsamo ee waxaan markan ee halkan kula kulmay mid ka mid ah ganacsatada magaalada asalaamu calaykum waraxmatullah soo dhowo walaalka wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu alxamdulilah allayaa ka mahadsan hoolka bilacsame baryahani waa ka socda ciid wanaagsan kala gadashada dharka kobaha shaararka wax walba nooc walba rag iyo dumar alxamdulilah eedaan ka faylana may baa lanaa ilaahay tantaydaada nab- nabad i barwaaq ilaahayna diyaarsii
waa hagaag weli tabinteenna ayaan ku guda jirnaa markan waxaan soo gaaray mid ka mid ah ee xarumaha ugu caansan magaalada tiyoglow ee harqaanka ee lagu talo ee mid ka mid ah howlwadeennada ayaan halkan kula kulmay ee soo dhowo walaalka ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada diyaargarow ballaaran ayaa ka jiray caawana waa habeenkii u dambeysay ee ka waran sida ay wax u socdeen maalmahan walaal aad iyo aad ayaanu ciidaynaa degmada tiyeglow ee gobolka bakool ayaanu ku ciidaynaa shaqadan aad iyo aad ayaa ku- ayay u kala socotaa haddana waxaan ku jirnaa dharbixintii dharkii ayaan bixinaynaa mashquul ayaan nahay kole insha allah waa alxamdulilah inta ilaahay na siiyeen waa haysanaa inta ilaahay noo qorana insha allah ilaahaan ka rajaynaynaa marka waa alxamdulilah shaqadii mashquulkeeda ayaan ku jirnaa insha allah aad baad u mahadsantahay ciid wanaagsan ee markan waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala qeybaha kale ee tabinteenna waa hagaag weli tabinteenna ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal qaybaha dambena waan soo gaarnay ee markan waxaan la kulmay ee malaaq dhaysane oo ah malaaqa guud ee beesha jirible ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ee malaaq soo dhowow bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaniyow dhowo magaalada maybuahna uukumayba eedii eedan aragahayta ciid yaalinka diyaar garoowahaya may kale aragahayta magaalada dhinaca maybuahna kudayactarahin nadaafada leerirkiyo aslixifohaya datiya banaanbaxsuubiyohayaan maasha allahu ciidda eedii eeda linka banaanbahahaya farxad wiinga ku jarta insha allahu tacaala ilaahay maybuaha amni iyo istiqraar iyo ahna deersi alxamdulilah eeda anfaylana maasha allah ee caawa wakhtigan aan kula hadlayo waxaan ku sugannahay ee afaafka hore ee beerta al irshaad ee ka warran jawga sida uu yahay ee wakhti xaadirkan maasha allah niyaw jawga eedi eed may yaasa koru maybo aragahaytahe magaalada bilicdii oo quraxdii maybo ah bannaanka taalla dadweynihii oo sidii maalin oo kale maybo ah haambanambaheen ciyaalkii oo maybo renren insocda dhallinyaradii maasha allah dati maybo ah si wanaagsan ciidan ciid wanaagsan eedi eeda farxad umuuqata magaalada maybo ka aalasehe walhaagan lislimariye dhambisa dhalan ete alxamdulilah farxada eedan dareemayn walal waa hagaagkaasi wuxuu ahaa malaaq dhaysane malaaqa guud ee beesha jirible guud ahaana dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay ee gebagabada tabinteenna insha allahu tacaala ciid wanaagsan taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal aad buu mahadsan yahay walaalkeen cabdulqani moxamed ayuu kaasi ahaa markana aan eegno sida munaasabadda ciidul adxaa looga diyaargaroobayo wilaayada islaamiga ah ee gedo calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhownahay ciidda hadde waa ciid een, ku soo aaday xilli barwaaqa waxaana u iidaynaa sidii aan awal u iidaynay maahana si ka daran baan u iidaynaa maadaama uu ilaahay carrada nooga dhigay barwaaqo Een, ciiddaanna waxaan rajaynaynaa in masxarad badan ay ka dhacdo gobolkan gaar ahaan caasimadda gobolka gada ee degmada xaalcaddo waxyaabo fara badan haddaan dhallinyarada nahay waxaa noo diyaarsan waxyaabo badan ay ka mid yihiin xarigjiidkii ay ka mid yihiin waxyaabo aan horay gobolkan nooga arag mise wilaayaadka islaamiga insha allahu tacaala haddee sadar muuqdo su-aal ka dhan weeye insha allahu tacaala waxaad ka arkaysaan fagaaraha insha allahu tacaala muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leenaha kulla caamin wa antum bikhayr kusoo dhowaada ciid waa ku dhawaa idaacadda andalus waa soo dhaweynaynaa Ee, degmada ceelcadda ee gobolka gada aad iyo aad baa caaway loo masharxaynayaa berri si fiican in loo yiida ayaa la rabaa dhallinyarada iyo odayaashii iyo gabdhaha iyo wixii oo dhan dhammaan way wada socdaan Ee, waxaan leenahay ciidan ciid ka fiican maana arag ka bulshol badan ka qiimo badan maana arag waxaan leenahay kuwa ku waaro ciidda si fiican u yiida allah naga dhigo ayaan leenahay insha allah bulshada aad iyo aad bay walaa u diyaargaroobeysaa Ee, ka degma ahaan iyo wax oo dhan ee, carwooyinkii jaam meelihii oo dhan jaam waay maasha allah wallaahi si fiican baa loo diyaar garoobayaa waa ciid wanaagsan baa leenahay kullu caam wa antum bikhayr meel walbay joogto umad soomaali inta magacayga iyo muuqaalka iyo taqaantaba waxaan soo bandhigi doonaa wallaahi hadduu ilaahna gaarsiiyo ciyaaro badan oo aad iyo aad u qiimo badan oo sharaf leh waan soo bandhigi doonaa insha allah qiimaha cadi boqolka laba boqol lagu iidaya boqolka laba boqol inaba aad iyo aad bay qurxan tahay maasha allah wadi kuwa waa labisan yihiin oo rabba waa qaadanayaan waxaa moodaa abna weliga inay ciidin soo ciidayaan yaa barurin dadka caawa aad bay faraxsan yihiin magaalada aad iyo aad baa lagu ciidayaa shuqulkeeda waa isku aadan yahay boqolka laba boqol waa walaadka waxaan u rajaynayaa khayr fara badan iyo barwaaqo iyo amni ilaah subxaana inuu siiyo farxadna ay ku ciidaan reer falastiin waan u ducaynayaa in ayagana si farxadda ay ku ciidaan cadowga ilaah ka dulqaado insha allah tacaala
maasha allah maasha allah ciid wanaagsan si wanaag badan oo qurux badan oo maasha allah ayaanu iidaynaa annagu haddii aan nahay reer ceelcadde gobolka gada degmada ceelcadde haddii aan nahay si sharaf badan oo wanaag badan oo barwaaqa ayaanu iidaynaa insha allahu bililaahi kariim maasha allah maasha yaa heli karaba saanoo kale meel ceelcadda la mid soonaan lagama beelaayaba maasha allah ilaahay baa ku mahadsan maasha allah wax fara badan barwaaqa adduunisa saaran ciirtii caanaha ruuxanaynaa maasha allah we maasha allah si aan caadi ahayn baa looga diyaargaroobayaa degmada ceelcadde waa waa la iidayaa dadka iiday gadanayaan dharka iiddaa la gadanayaa meel kastoo baa laga iidayaa magaalada leerar baa lagu xiray maasha allah kaala iska arag waan soo dhaweynanaa iidda si aan caadi ahayn baa u diyaargaroobaysaa magaaladii annaga maxay ahaanta aan u iidaynaa maxay ahaanta insha carwooyinkaan buuxinay dharkii baan gadanaynaa iidda ilmihii baan u gadanay maasha allah barwaaqo iyo waxay noogu soo aadday iiddan bashbash walaayaadka waa wada salaamaya kurtigooda dhan insha allah waa waan iidaynaa iid wanaagsan maasha allah iidda waa iid wanaagsan waan soo dhaweynaynaa si fiican baan u iidaynaa dharka iidda aan gadanaynaa si fiican maanta waan baashaalaynaa oka degmada calaada diyaargalowga aad iyo aad buu u fiican yahay si fiican baa u iidaynaa ciidan waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo u hambalaynaynaa si fiican baa lagu iidaya maasha allah ciidan iyo ciiddii hore isku mid maha yacni ciidanaa ka qurux badan bulshada waa aragtaa dadka dhallinyarada ragga aad iyo aad baa u hambalaynaynaa maasha allah saasaan kusoo dhaweynaynaa ciidan magaalada aad baa u shidanta maasha allah aad iyo aad baa u shidantahay magaalada si fiican baa u diyaargarooweynaa wax badan baan rabnaa inaan soo diyaargarowna insha allah taqabal allahu minna waminkum saal alacmaal ciid wanaagsan alxamdulilah waa barakaysannahay alcadaan joogna aad iyo aad bulshada aad aad arad aad baa wax ku kala socdaan alxamdulilah waa barakaysan sahab alxamdulilah sahab magaalada waa aroorta waa joogaan waa tuurin yihin alxamdulilah waa la noocaysan yihin alxamdulilah khayr waay alxamdulilah ciidan waa ciid wanaagsan alxamdulilah waa la wanaagsan yahay alxamdulilah neew alxamdulilah dhammaanta mujaahidiinta meel kastoo joogaan waa salaamaya ciid wanaagsan yargarow walaahi maasha allah boqolkiiba boqol ciidan iyo ciiddii hore walaahi tanba aad waa u sii saraysaaba ciidan maasha allah walaahi ilaahay ciidan aad weyn haa. tartanka walaahi berri maasha allah farxad adduun la yaabdan soo dhigi doonta ilaahay na gaarsiiyo waxaa yaalo oo isha qarsoon ba waryahana harna berri inaan soo bandhigno haddii aan gaarsiiyo insha allah badan ciidan ciidan ilaahay nabadaan u gaarsiiyo leen bulshada walaahi ku dhagan waxaan leenahay ciidaha la soo dhoweeyo labiska fiican la qaato yoomi ciida faraxa weeye dadka isha bulshada aan wax laga farxiyo banaanbax fiican ha la soo bi insha allah maasha allah farxadda aad ba shucuurta aad bay u kaasantay magaalada elcadde si fiican looga iidaya maasha allah maasha allah iiddii hore tan wax badan bay kala duwan yihiin midii hore kuleeli wax baa iska jiri laakiin tan maasha allah roob bay noo de'ey wadamadu waa iska barwaagaysan yihiin marka maasha allah boqolkiiba kuna dhihi karna sidoo lagu iidaya magaalada elcadde maasha allah maasha allah waxii aniga noo diyaarsan hadda ma bisheegi karne wax waxyaalo badan noo diyaarsane laakiin insha allah bere iska iska arki doona insha allah waxyaalo badan baa noo diyaarsan markii oo hoogo aan ka taabtay ada tartamayaal iyo wax baa noo diyaarsan ada hoogo wilayadu wax badan baa soo diyaarsan intaasaa ku ganacsanaa insha allah ciid mubaark insha allah insha allah
bismiillah ku dhowaada idaacatan duruus waxaan joognaa degmada calcado degmada calcado si wanaagsan ayaa ciidda looga diyaargaroobayaa maasha allah suuqa dhan waxaa soo camiray dadweynaha oo ku jiro damaashaad iyo ciidul adxaa diyaargaroogeeda waxaan leenahay ciidan ciideeda kaleeto oo nabad allah nagu gaarsiiyo dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay nabad ku ciida iyo farxad iyo barwaaqo iyo bashbash maasha allah walahi lama qiyaasi karo farxadeena lama soo koobi karo iyo diyaargarooga ciidda magaalada ka koona iyo ka koona ciyaal iyo dhammaantood waxaa soo camiray dadweynaha ku nool maasha allahu aad iyo aad baa loogu diyaargaroobahayaa waxaan qora si wanaagsan iid wanaagsan baan leenahay si wanaagsan baa loogu diyaargaroobayaa maasha allah boqolkiiba boqol iidihii hore aad bay uga fiicanta fansasaa la sameeyey maasha allah maasha allah aad baan mataqaanaa shaaxa weyaan iidan aan leenahay waa iidihii hore uga fiicanta insha allahu taala ciyaaro fiican oo mataqaanaa maasha allahu oo ku horey aan loo arag baan soo bandhigna insha allah hadduu ilaah yidhaha insha allah waa u diyaargarooweynaa ciidda ciid mubaarag si fiican baan u iidaynaa insha allahu ilaahay baana gaarsiiyey maxad baan u celinaynaa tanteedii iyo ti ka weyn ilaahay baan ka rajaynaynaa insha allahu diyaargalow reer alaada wallaahi aad buu u wanaagsan yahay oo ciidan ciid limid a weligey maana arag insha allahu tan iyo ta ka weynna saan unbaa u diyaarinaynaa insha allahu intii hadda ka bacdi ah insha allahu wax allaa wixii anaga tabartaanidii ah awooddaanidii ah oo ciidda diyaaraheeda ama qaabkeeda ama diyaarinteeda wixii anaga aan soo diyaarinay waa naga diyaar insha allahu tanta ka weyn ilaahana gaarsiiyo maasha allah niyow ciid ciid faraxsan ciid wanaagsan baa joogno alxamdulilah ilahay baana gaarsiiyey imrikaan imrigiisna allah na gaarsiiyo anigoo faraxsan ilahay na wada kulmiyo marka waxaan leeyahay ciidan waa ciidii farxadka wanaaga oo ilaahayna gaarsiiya ilaahay noo kulmiyey maasha allah magaalada caawa bulshadeedii iyo farxadeedii iyo wanaaggeedii iyo maarata shidnaanteeda waa waa iska zaa'id ilaahay barwaagadiis weeye marka niyo nicmada ilaahay baa ka dhacday oo meeshan waa barwaaga allahna gaarsiiyo nicmada nicmadeenna insha allah wax baa noo diyaarsan wax badan qalab badan baa noo diyaarsan qalabkaas inaan soo bandhigno aad iyo aad waa waaba rabnaaba insha allahu tacaala beriyaas ugu imaanana haddii ilaahay yidhaahdo insha allah caawa diyaargarooda adag ayaa jiro degmada waxaana la dhiifiyey magaalada dukaamada iyo xaafadaha iyo waddooyinka dhammaan runtii magaalada waxay noqotay magaalo caalami ah waana ku faraxsan maasha allah si weyn baan u diyaargaroobaynaa iyadoo berita ay tahay maalintii ciiddu ciidul axdaa ciiddan ciid farxad aad u weyn la weeye waxay ku soo aaday xilli barwaaqa waruhu ay biyeysan yihiin carradu ay barwaaqo tahay amni la haysto caafimaad badan iyo wanaag badan iyo sayr badan ay jirto ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala ciidda hore abaar baan joognay waqti baa lagu jiray biyaa la dhaaminayay ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay in oo xilli ay barwaaqa tahay oo carradu doog tahay oo abaar hori jirin oo meel walba biyuhu ay yaallaan oo amni jiro ayay ku soo aaday diyaargarowgeennana aad buu wanaagsan yahay marka insha allahu tacaala inaan farxad ku ciidnana waa rajaynayna insha allah si weyn si weyn si weyn si weyn si weyn oo aad ah weliba aad ah aniga hadda waadkan dharkii baan feeraynayaa ilaa maanta waan mashquulsanaa ilaa xalay waa mashquulsanaa dharkii baan tolayaa gabdhihii baan u diyaarinayaa raggii sidoo kale ee feeradii baa socoto tolmadii baa socota diyaargarowgii iyo shacaa'irkii baa socda marka maasha allah maasha allah maasha allah insha allahu tacaala waxyaabo fara badan oo shacaairul islaam ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin ciyaarihii hidiya iyo dhaqanka oo xarigjiidku- xarigjiidku ka mid yahay insha allahu tacaala iyo wax kaloo kasii badanba waxaan rajaynaynaa insha allah ciyaaro cusub in lagu soo kordhin doono een, ciidan had- maadaama oo ay ciidan tahay ciid oo macno weyn ku fadhido oo ciidihii hore inkastoo abaara ay jireen ciidan maadaama barwaaqo kusoo aaday waxaan rajaynaynaa een, walaayada iyo markii ay iskaashadaan mujtamacu in ciyaaro cusub lasoo kordhiyo farxad badanna insha allahu tacaala ay soo kororto baarak allahu fiik walaal waa nowahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle Ee, ee, waad arkaysaa kolleyto oo sida macnaha loo ciidaayo ama loogu diyaargaroobayo farxadda ilaahay baa ku mahadsan Ee, ciidan waxaan u malaynayaa ciidihii hore aad bay- wax badan bay uga duwantahay ilaahay baa mahadle amni fara badan waa haysanaa Ee, abaarihii iyo waxyaalihii aad garanayso waa laga baxay ilaahay subxaana wa tacaala barwaaqadan iyo nimcaadkan iyo nabadgelyadan oo ilaahay noogu bedelay in ilaahay noo sii siyaadina ilaahay baan ka rajaynaynaa marka aad iyo aad baan macnaha ayaan u faraxsan oo u soo dhawaynaynaa ciidda wallaahi oo aad iyo aad baa loo diyaargaroobaya waad arkaysaa annaga hadda waxaan u malaynayaa ilaa saddex beri waa shaqadan waa wadnaa dhartolka ah marka ee, goob kasta oo macnaha oo ganacsi ah oo tagtana saan oo kale wey marka ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle alxamdulilah waxyaalo fara badan baa u diyaarsan waxaa ka mid ah ee, ciyaaraha oo macnaha hidihiiyo dhaqanka oo kale xarigjiidka oo kale iyo waxyaalo kale oo cusub oo ayagana oo xiisad leh kullu caam wa antum bikhayr baan leeyahay Ee, ciidan ciiddeedii kalena nabad iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo markan aan eegno diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidul adxa oo caawa ka socda degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan bismillaah waxaa waaye walaalow horta maanta caawa waa ciiddii koowaad ciidul axdaha Ee, falilah alxamdu horta maasha allah caawa aad ayaa ciiddii lasoo dhaweey hooyaa Ee, soo dhoweynta ciidda ilaa reer miyi ha noqdo ama dadkii magaalada Ee, waxaa waaye maasha allah aad ayaa loogu faraxsan yahay ciiddii waxay kusoo aaday xilli aaranne alxamdulilah oo la miirsaday abaarihii laga soo baxay farxad ayaa aad uga muuqata maasha allah maasha allah dadweynaha iyo cayaalka yaryarka waxa dhanba waa aad ay ugu faraxsan yihiin maanta soo dhoweynta maasha allah ganacsiga markii la shoo- la fiiriyo caawo aad ugu bedelaya maanta aroortii iyo caa- iyo ilaa caawowa maasha allah ganacsiga sida dukaamanka carwooyinka ama raashinka daruuriga lagu gada maasha allah waa dadka aad ay maanta u iibsanayeen si loo soo dhaweey maasha allah si nabad ah loo soo dhaweey alxamdulilah carwada magaceeda waa ibnu cawf waxaan gadnaa kabaha dharka moobeelada catarada barfoonada saacadaha shoobinka kabaha ayu nooc waxa kasar ibnu cawf maasha allah waa carwada ugu weyn magaalada maasha allah waa ciidul adxa ciidul adxa almubaarak ummadda si fiican wax u gadanaya magaalada waxaa u malaysaa inay ummad kale kusoo kordhay macnaha jaam waaye magaalada dhan marka maasha allah ciidan ciidaha kale aad ay ugu duun tahay maasha allah maasha allah beecood aad u fiican yahay ummadda waa faraxsan tahay waana isku badan tahay maasha allah buqa qable magaalo waaye بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدين آه، درين كاين فرحد ري رين ciidda si fiicanan u ciidu haynaa farxadda iidda maxaan ku ihahdaa hayahe si fiicanan maxaan ku ihahdaa u ciidu haynaa ilaaha kumahasha degmada bu'a qable aad iyo aadaan u ciidu haynaa dadka waa faraxsan yihiin caaw sidii loo soo dhoweey oo ciidda sidii loo soo dhoweey si wanaagsan aa loo soo dhoweey magaalada bilacdeeda waa quruxsan tahay aadaa loo qurxay yalaada loo nuuri waa u jeedaa maxaan ku ihahdaa ciidan ciidda ciidda hore waxay ugu badlan tahay roob ilaahay aadna siiyey xoolaha ay cayiileen maxaan ku yidhahdaa hayahee suuqaha ay nabad yihiin boqolkiiba boqol ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan
hargaanka magaciisa bulsha taylor sarwaal shaar kamiis bagistaan soo dhaweynaa macaamiisciidaana shaga badan
magaca bulsha taylor aan idhahdee. dharaa ligtolada shaat surweelka miss bagistaani shucuurta eedankaasan maasha allah marka muslimiinka meelna sifa ilaalinyiin ganacsiga maasha allah waa sanadkii hore sanadkaangaa socod badan ogli dhafaree badan shanka minga dhafarani magacaymaibu waa ibraahim maxamed cali oo jooga degmad buq gable gaar ahaan hargaanka weyn oo bulsha taylor waxyaabaha lugtalmay ku mid ee sida oo shaararka khamiisyada saraawiisha iyo yuniformka ciyaalka oo bakistaaniyada intaas iyo tolaane iidaagna iyo iidii horena haddii ana fiiriyo iidaag ina shag badana ii leeta xagga mashquulka aad iyo aad iyaa iidaag mashag badanta owka shanga un dhafaro ilminaa oo shagad laysii wadno magaaladina aad iyo aad ayaa lungu iiduhayo owg maasha allah iid iid wanaagsan gelin dad iidan soo dhaweeyaan anaa dhara toladay dharlaan may dhikeen haa dadka iid soo dhaweeya ku jira uga mashquulka jaam waay zaa'id waaye magaaladan si hor iyo si hadda hadda hadda shilinta maasha allah sanadkii hore minaha sida ma ahaadi jirnay hadda maasha allah magaalada kalka iyo dabaga iyo aarga iyo waxaas dhis maasha allah maasha allah aad iyo aad aan kalkaasan magaaladan haa nadiif waay bilaidaan magaalada maasha allah sifaylilin kalka iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joogaa degmada buqa ah qable maasha allah aad iyo aad ayaa loogu ciiday ganacsatada aad iyo aad aad mashquul u tahay alxamdulilah aad iyo aad aa loogu ciiday magaalada si fiicanaa loo qurxiyey maasha allah aad iyo aad aa loo qurxiyey magaalada dhowr maalmood ka hor aa la diyaariyey oo magaalada nalalaa lagu xirxiray biriqyaa lagu xirxiray maasha allah raayaadka waa la hardhay maasha allah maasha allah walaahi xilli abaar ayadoo laga soo baxay oo maxay ahayd dadka waqti barwaaqe ay kusoo aaday maasha allah magaaladana aad bay u qurux badan tahay dadkii xoolihii way u gadmeen maxay ahayd beerihii waa la tacbanayaa maasha allah aad iyo aad dadka wanaagsan shakhsiyadeeda walaahi aad iyo aad u soo dhaweeyay ciidan maasha allah magaalada aad bay u jaam badan tahay maxay ahaydee waa laiskugu imaaday xamaraa laga yimid beledweynaa laga yimid meelaha kalaa laga yimid haa aad iyo aad intaa loo soo ciid doontay sababtoo ah meeshaan nabadaa ka jirta walaayaadka islaamiga ah meel walbaba aa loosoo ciid doontaa xiliyada ciiddo sidaas si la mid ah walaayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo mudug ayaa caawa si weyn looga dareemayaa diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidul adxa iyadoo beri ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidda guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh